gobolka uu ku sugnaa waayadan dambe wuxuu yimi marka oo laga habeen joogay hadda wuxuu ku sugan yahay afgooye afgooye waxaa la rabaa in gogoshi nabadeed oo beelaha loo qabo oo la wada ogaa kal hore oo sagaalka qodob ay ka soo baxeen ayaa waxaa la isugu imaanayay maanta iyo berrito iyo laga wada hadlayaa sidii wixii qabsoomay iyo wixii dhiman si wixii qabsoomayna loo ogaado wixii dhimanna loo dhammaystiro haddii aan la idmo gogoshii nabadeintana halkaas ay kusoo xiranto biidnillah dabiiciyo meel kasta oo aysan ka jirin ciidan dowladeed oo boolis iyo nabad sugid howlgala in ay kooxaha al-shabaabku ay tagaan oo bombooyin iyo bastoolad iyo wax isticmaalaan laakiin runtii haddii alla idmo arrintaasi wakti dhow meesha waa ka baxaysa waxaana hadda diyaarinteedii gacanta lagu hayaa ciidamo boolis iyo nabad sugida oo la wareega ammaanka magaalada marka haddii alla idmo haddii ciidankaasi howlgalana haddee wiil yar oo bumbe la ordaya ama bastoole sitaa karti uu ku shaqeeya ma yeelan doono runtii waxaa culayska keenana waxay ahayd maleeshiya beeleedyada ayagiina mar hadday meesha ka baxday oo ciidankaas la keeno insha allahu tacaala hawshaasi markaas ayay afjarmaysaa biidnillah